إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan booliiska waddanka maraykanka ayaa magaalada minneabolis ku toogtay nin soomaali ah sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyadoo sidoo kalena la weeraray bar kontarool ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka muqdisho dagaallo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka n f d jubbada hoose iyo duleedka muqdisho wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowre iyo kulan isbarbar socday u qabatay ganacsatada magaalada ceelbuur madaxweynaha jubbaland ayaa ka hadlay niyadjab ciidamadiisa la soo darsay iyo arrinta gobolka gado oo isaga iyo farmaajo gacan ku-hayntiisa ku loolamayaan waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey munaasabad lagu soo gebagabaynayay tartanka raxmatun lilcaalamiin oo dhowaan ka dhacday magaalada jilib qaybta shanaad ee barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq ayaa looga sii hadlay dagaalka maamulka puntland uu kula jiro akhlaaqda wacan iyo tarbiyada hagaagsan weerar lagu dilay askar ka tirsan maamulka nusayriyada ee bashaar al asad ayaa ka dhacay waddanka suuriya warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran booliiska waddanka maraykanka ayaa magaalada minneabolis ku toogtay nin soomaali ah cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay toogasho loo geystay ruux la sheegay inuu ahaa mid u dhashay dalka soomaaliya dhacdadan ayaa ka dhacday wadaweyn oo ku taala magaalada minneabolis oo ah halka ay ku badan yihiin soomaalida maraykanka joogta waxayna timid ka gadaal markii ay booliisku rasaasi la dhaceen qof soomaali ah oo saarnaha gaari yar taliyaha booliiska minneabolis oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa xaqiijiyey in askarta booliiska ay rideen ilaa toddoba xabadood lamana xaqiijin in dhammaantooda ay haleeleen ruuxa lagu sheegay inuu soomaaliga ahaa booliiska ayaa ku andacooday in isaga uu markii hore rasaasta bilaabay balse sheegashadaas waxay soo bixi doontaa ka gadaal markii warbaahinta la horkeena muuqaaladii ay duubeen kaamirooyinka ku xiran waddada ay toogashadu ka dhacday koox dad ah oo ka caraysan dilka ay booliiska geysteen ayaa isugu soo baxay waddada ay toogashada ka dhacday oo ah meel aan ka fogeen halkii horey loogu dilay george faleyd oo ahaa madow amerikaan ah bishii mey ee sannada labada kun iyo labaatanka dhacdadaas kadib waxaa lagu xusuustaa in malaayiin amerikaan ah ay ka bannaanbaxeen falka cunsuriyadda ah oo ay ku caanbaxeen caddaanka maraykanka si kastaba wararka la xiriira dhacdadan ayaa iska soo dabadhacaya balse booliiska minnesota ayaa warbaahinta u ballanqaaday inay la wadaagi doonaan saacadaha soo socda warbixin dhammaystiran oo ku aadan dhacdadan maadaama xilliga uu dilka dhacay ay habeen u ahayd maraykanka sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay muqdisho iyadoona sidoo kale la weeraray bar kontarool ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin duleedka muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan dagaallo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka n f d jubbada hoose iyo duleedka muqdisho waxaa inoo faahfaahinaya maxamed daahir calasow ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa habeenkii xalay weeraro ka fuliyey qaybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya weeraradaasi oo lagu qaaday ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka haddaan ku horumarno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qara xoogan ayaa xalay waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo isbaare ay u tiilay isgoyska jaalasiyaad ee magaalada muqdisho dhawooqa qaraxa ayaa aad loo maqlayay waxaa la rumaysan yahay in qaraxaasi khasaaro u geystay askarta dowladda federaalka isla xalay magaalada muqdisho waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka howlgal qorshaysan ayay mujaahidiintu ka fuliyeen xaafad ka tirsan degmada kaaraan sarkaalka la dilay oo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa la ohan jiray xuubay raage oo saddex xidigla ahaa waxaana uu si gaar ah kaga tirsanaa wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa sida looga bartay yimid bartii sarkaalka lagu dilay waxaana ay hore u qaateen meydka sarkaalka habeen hore ayay ahayd markii weerar bambaano lagu qaaday guri muqdisho uu ka degan yahay guddoomiyaha degmada dayni leh jacfar oo ah nin ku caanbaxay dhibaataynta dadka shacabka ah ee muqdisho gaar ahaan kuwa ku nool degmada dayni leh kasii horna waxaa muqdisho lagu dilay afar askari oo ka tirsan dharcadka dowladda federaalka waayahana muqdisho weerarada nuucan oo kale ah si joogta ayay kaga dhacayeen isla xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay howlgallo ka fuliyeen qaybo ka mid ah jubbada hoose weerar xoog leh ayaa lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto sidoo kale mujaahidiinta waxa ay weerareen deegaanka cabdalla biro leh iyo kudhaa oo ay ku wada sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa kenya iyo soomaalida la socota ciidanka shabaabul mujaahidiin meelaha xalay ay ka dagaalameen waxaa ka mid ah deegaanka arbacow oo dhacaduleedka muqdisho halkaas waxaa lagu weeraray ciidamada afrikaanta faahfaahinna kama aynaan helin dagaalka si kastaba xaal ku aatay saacadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dagaalyahano ka tirsan shabaabulmujaahidiin ay sidoo kale qaadeen weerar ka dhacay dhulka n f d ee kenya ay haysato weerarkaasi oo ahaa mid qorshaysan ayay mujaahidiintu muddo ku maamulayeen deegaan lagu magacaabo shiir oo hoostaga degmada mandheera ciidan dowladda kenya ee halkaa keentay ayaa cagta furay markii ay ka war heleen rasaas xoog leh oo kaga timid dhanka xarakada shabaabulmujaahidiin goob fagaaro ah ayaa lagula hadlay dadka deegaanka waxaana u muxadareeyey mujaahidiinta iyagoo ku guubaabiyey inay la dagaalamaan ciidamada dowladda kenya ee dhibaatooyinka ku haya dadka muslimiinta ah ee gacantooda ku jira muddada howlgalka u socday mujaahidiintu waxa ay gubeen xarun shirkadda isgaarsiinta safaricom ee ku lahayd deegaankaasi shiir dhulka n f d na waxaa kusii laba jibaarmay weerarada ka dhanka ah dowladda kenya xilli dowladda kenya ciidamo dheeraad ah ay ku soo daabushay qaybo ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah sida mombasa iyagoo ka baaqdin qaba weeraro shabaabulmujaahidiin ay ku qaadaan dadka kiristaanka iyo ciidamadooda inta lagu guda jiro u dabaaldegidda ciiddooda krismaska wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowre iyo kulan isbarbar socday u qabatay ganacsatada magaalada ceelbuur abuubakar ibraahim geedde ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid muhiima islamarkaana ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa loo qabtay ganacsatada kala duwan ee ku nool magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud muddadii ay socotay dowrada waxay ganacsatadu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyagoona kulan muhiim ah la qaatay xubno ka tirsan maamulka islaamiga ah ee degmada qaar ka mida ganacsatadii qaatay dowrada ayaa ka warbixinaya casharadii ay qaateen iyagoona sheegaya inay doorteen guddi ay ku midaysan yihiin ganacsatada magaalada annagoo ah ganacsada degmada ceelbuur waxaana loo qabtay dowro macnaha sharci ah oo looga hadlay waxyaalaha ku saabsan ganacsiga towxiidka ammaanada shirkaas macnaha ama kulankaas bacdigeedna macnaha waxaa looga hadlay in laga soo saaro dad macnaha maamul ah oo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenba leh ku qaadannay kitaabo mufiim ah oo ah kitaabu tawxiid alamaanad wixii burinayoo khayaanada ahay ah ku saabsan ayaan barannay waxaana haddana rajaynaynaa inaysan intaas keliya nooga ekaanine ay nagu soo celcojaan kulankan iyo dowradan ayaa qayb ka ah xamlo dacwadeed ballaaran oo ka socda degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud taas oo ay si wanaagsan uga faa'iidaysanayaan bulshada ku nool gobolka madaxweynaha jubbaland ayaa ka hadlay niyad jab ciidamadiisa la soo darsay arrinta gobolka gado oo isaga iyo farmaajo gacan ku-hayntiisa ku loolamayaan warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa asigoo ka hadlayay shir ay qabatay hay-ad majaraha uu maraykanku u hayo oo ka dhacay garowe waxa uu sheegay in ciidamadiisu niyadda ay ka dhinteen arrintaasna sababteeda waxa uu dusha ka saaray dowladda federaalka ah waxa uu sheegayaa in marka ciidamadu ay dhaawacmaan oo la yidhaahdo muqdishoha loo qaado saraakiisha ciidamada shisheeye ee diyaaradaha wataahu ay kala saaraan ciidamada dowladda federaalka ee jubbooyinka ku sugan iyo kuwa maamulka jubbaland sida warkiisa ka muuqata dowladda federaalka ayaa saraakiisha shisheeye waxay ka dalbataa in aanay qaadin ciidamada axmed madoobe islamarkaasina ay daabulaan dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka oo keliya waxa uu xusay inta labadaasi ay niyadda ka dhaawacday amaba ka jebisay ciidamadiisa in ka badan afartan iyo laba goobood baa ciidanka daraawiishta jubbaland ay joogaan oo dowlad federaala iyo amisom qaarkood xataa aynan la joogin iyaga keligood ay joogaan oo maalin walba dhaawac iyo dhimasho ay leeyihiin oo dhaawaca naga dhaawacmeen dabcna in la qaado oo muqdisho loo qaado helicobterta amisomtu ay tiraahdaa sne baan qaadaynayo kan daraawiishta ama qaadayo waana wax maalin walba joogtaa oo dhacaya idan aan idin weydiinaya wiilkii dhaawaca ahaa marka midna la qaado midna laga tago waxa uu ku dagaalamaya iyo askarinimadiisa iyo dagaalka uu shabaab kula jiraa maxay noqonaysaa waxaa nasiib darro noqotay markii ugu dambaysay ciidankii dagaalka noocaasa ku jira ee from two o nine ilaa wakhtigaas magaalooyinka hadda ugu amniga badnaa ee daawo ee gobolka gedo gacanta ku haya ee sa ahaa in loo aqoonsado inay yihiin shabaab iyaga laftirkooda oo intay dowladdii la dagaalanto ciidankii turkigu soo tababaray iyo kuwii qabar laga keenay iyo kuwii jini laga keenay loo keena layidhi kuwan aan la dagaalano iyadoo la fiirinayo iyadoo la eegayo markaa masaalix yar oo siyaasadeed iyo dana laga leeyahy geesta kalena waxa uu soo hadal qaaday xaaladda gobolka gedo oo asiga iyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ay ku loolamayaan ciidamadooduna horey ugu dagaalameen waxa uu sheegay in xilli doorasho la joogo waxaanu ku garamay in haddii kuraasta gobolka gedo madaxweynuhu uu qaadanayo ay tahay in maamul goboleed kasta gobol laga gooyo oo farmaajo la siiyo haddii aanay saas ahayna ay tahay in asiga gacantiisa lagu soo celiyo gobolka gedo madaxweynuhuse waa musharax doorashuu ku jiraa lix iyo tobanka kursi hadduu qaadanayo maan doorashada iska dayna faraha badan iyo sanaaduuqda la dhigayo iyo axsaabtan iyo nimankan indhaha cadcad ee wax sheeganaya musharaxiin baa nahay intaan qoronna hal xisbi oo xisbiga hantiwadaanka kacaanka soomaaliyeeda oon siddeetani lixdii u noqonno oon sanduuqii jaallaha ayan daloolin iyo kii buluugga ah ka dhiganno maan doorashada madaxweynaha ugu baarakayn waxaan maanta diyaar u ah oo aan la qarinaynin saaxiibbaday istaydyada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo aniguna aan gado ka tago madaxweynaha la siiyo haddii kale waxay noqonaysaa xuquuq loo sugan yahay inay noqoto oo anigu saaxiibkay axmed qoorqoorro uunan dhuusamareeb iyo gaalkacyo ku qabanin anna aan kismaayo la egeyninaan la odhanin maya gado waxaa la siiyey meel baa lagu bixiyey shirka garowe ka socda waxaa ka qaybgelaya madaxda maamul goboleedyada iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ah farmaajo ayaa doonaya in kursiga uu ku sii fadhiyo mana muuqdaan tillaabooyin doorasho oo la qaaday xilli wakhtigiisa bil iyo wax yar oo keliya ay ka harsan yihiin waalliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey munaasabad lagu soo gebagabaynayay tartanka raxmatun lilcaalamiin oo dhowaan ka dhacday magaalada jilib warbixinta qodobkaasi waxaa soo gudbinaya cali aadan intii ay socdeen kelimaadka laga jeedinayay howlka xafladda ayaa waxaa dhixtaal looga dhigay qaybo ka mid ah codadka tartamayaasha oo qaarkood madasha ku sugnaa iyo kuwo laga sii daayay shaashadda bandhigga mid ka mid ah tartamayaashii ka socday degmada saakow ayaa soo jeediyey bandhig gabay carabi ah oo uu kaga qayb galay tartanka difaaca nebiga sala allahu calayhi wasallam
cajaban liman dacana alxabiiba muxammadan wadagaa yujaahiru bilcadaawati walmira rafaca alcasiizu nabiyana watacaadama sala alilaahu calaa nabiyi alkhaatimi waagaada shaaniyahu alkhasiisa alabtara bilahi towfiiq
sidoo kale waxaa la soo bandhigay intii ay socotay xafladda raxmata lilcaalamiin gabayo carabi ah oo uu tartanka difaaca nebiga salaallahu calayhi wasallam oo uu kaga qayb galay tartamo lagu magacaabo carafaad oo u tartamayey degmada jilib laa khayra fiina yaa rijaal walaa rujuula in najaa faransa siiruu ilayhim walow bifardin wabisamaa kullu muraadi ayaa ikhwaanii naada almunaadi yuqduu wadamir licirdi rasuuli siiruu ilayhim walow biwaxdin walaa takhaafuu lowmaa talaa'im isqii faransa miraara sayfin darsan sayudkaru tuula dahri uqduu wadamir didalmadaalim xafladda xagga kelimaadka waxaa lagu soo gebagabeeyey kelimad dhinacyo badan taabanayso oo uu madasha ka jeediyey sheekh maxamed abu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maantay waxa weeyaan calaamaadkii waxaa noo muuqda guusha ayaa noo muuqda allahu akbar wax badan waa nala soo imtixaamay waa ka soo gudubnay imtixaanaad badan ya wax badan waan ka soo gudubnay maanta waxaan rajaynaaba waxa weeyaan waa nasri ragna ilaahay waa oofsaday ragna ilaahay subxaanah wa tacaala waxa weeyaan waddadiisii hayaan waxa weeyaan insha allahu tacaala guushana waan insha allahu tacaala waa la gaari doonaa raayada islaamkana meel walbay ka baban doontaa nabiga sal allahu alay wasalam allahu akbar nabiga sala allahu alayh wasalam wuu noogu bishaareeyey wayna soo dhowdahay waxaan ku soo gabagabaynayaa gabaygan aan ugu talagalay munaasabadda gabaygan waa gabay lagu difaacayo nebiga شتموا النبي محمدا فيما مضى ومجددا مكروا به واستهزأوا ولسان كفرهم اعتدى هذا لسان ماجن ومن الحياء تجردا والإفك فيه سجية وبفيه حقد قد بدا من ينصرن رسولنا ويسد أفواه العدا ويجز ألسنة جنت جرما عديما أسودا حتم علينا حتم علينا واجب أن نثأرن لأحمدا فلتستبق أرواحنا للذب عنه وللفداء markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa khasaare aan horey loo arag ayaa ku yimid qiimaha shidaalka ee waddanka maraykanka halkii fuusto oo shidaal ah ayaa waddanka maraykanka waxaa la iibinayaa konton iyo kow dollar sida laga soo xigtay machadka batroolka ee waddanka maraykanka hoosu dhacan ayaa la filayay inuu ku yimaado qiimaha shidaalka ee waddankaas xogta ayaa sidoo kale muujinaysa in wax soo saarka shidaalka maraykanka toddobaadkii hore ay hoos u dhacday laba boqol iyo afar kun oo fuusto maalintii waddanka maraykanka ayaa weli waxaa faraba-an ku haya cudurka koronafirus kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha waddankaas xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
qaybta shanaad ee barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq ayaa looga sii hadlay dagaalka maamulka puntland uu kula jiro akhlaaqda wacan iyo tarbiyada hagaagsan mar kale iyo cabdulaahi yaasiin jaamac dhallinyarada puntland waxa ay ku barbaareen deegaan uu ka arrimayo maamul dimuqraadiyaddu dhab ka tahay tillaabooyinka uu qaadayana ay yihiin kuwo laga soo minguuriyey shisheeyaha sidaa awgeed ma hayaan amaba ma haystaan miisaanka saxda ah ee uu wax ku cabbiro ninka lagu tarbiyeeyey jidka wanaagsan maadaama laga habaajiyey waddada wanaagsan waxay cagta saareen tubta qalloocan ee hadaamaha ka hoobanaysa sannadihii lasoo dhaafay burcad midiyo ku hubaysan oo dhallinyaro u badan ayaa waxay ka dilaaceen xaafadaha magaalooyinka waaweyn ee puntland intaa waxaa dheer in askarta qudhoodu ay dadka aad u dhacayaan burcaddu ma ahan dad meele kale ka yimid ee waa wiilashii deegaanka oo saaqidoobay waxaana dhabbaha ay hayaano murugo ku beeray waalidkii dhalay ee mustaqbal wanaagsan u rajaynayey biliiska ayaa ceyrsanaya dhallinyarada waxayna mararka qaarkood qabtaan qaar badan oo ka mid ah kadibna waxaa la dhigaa xabsiyada laakiin tillaabadaasu badanaa waxba kama beddesho laga yaabee wiilka burcadka ahi in muddo kooban uu xirnaado kadibna marka la soo daayo uu askarta maamulka iska eego halkaasna uu howlihiisa kasii wato wax daallina inaan laga oggolaanayn inay magaalada maraan oo xadaan oo hooyooyinka iyo carruuraha iyo dadka bilmageedyada ah dariiqyada u istaagaan oo dhacaan oo guryahooda u dhacaan waxaan ballan qaadaynaa kaan hello inaanan sii dayn doonin sharciga inaanu geyn doono ninkii sharciga wax ku waaya oo waxba lagu waayo isagoo dembila'aana halkaa ka baxaya ninkii sharcigu wax ku helana sharcigaa la geynaya wax ka sokeeya inaanan cidna u hayn halkani waa saldhig ku yaalla magaalada garowe oo lagu soo xiray labaatameeyo dhallinyaro ah kuwaas oo toorreeye ku hubaysnaa dadkana ka dhacayay moobeelada iyo wixii kale ee maala ee ay haystaan
waxaan u sheegayaa dadweynaha ku nool caasimadda gobolka nugaal ciddii daallin daba joogta oo qareen u noqota inay isaga loo aqoonsan doono inay iyaga soo dirsadeen waxaan u aqoonsanaynaa ninka daallinka ah oo guriga jooga oo waaridku meesha ku qarinayo oo markii la soo qabto la imaanayo laleeyahay wiilkayga maxaa ku haysaan inay isaga iyo kan waaridka isku mid yihiin taasaan u aqoonsanayn inkastoo saraakiishu ay goodinayaan haddana waxay u badan tahay in burcada dib loo sii daayo kadibna shaqadoodii ay sii wataan qaadka iyo qamriga ka yimaada itoobiya iyo maandooriya dalal kale laga keenay ayaa aad looga isticmaalaa deegaanada puntland isticmaalka maandooriyaha sida magaciisaba ka muuqata waxa uu rogayaa maskaxda iyo maanka qofka waxaana suuragal ah in uu sameeyo wax kasta oo xumaan ah jeelasha magaalada boosaaso marar badan ayaa waxaa lagu xiray dhallinyaro maandooriyuhu dhalan rogay iyo kuwa dilal geestay waxaa kaloo maxkamadda la hor keenay niman khamri iyo xashiish lagu eedeynayay waxaa kaloo maxkamadda la hor keenay nimankii moobaylada furan jiro magaalada ciyaalkii magaalada dhibay ahaa waxaa la xukumay laba ka midoo qiro lahaa ayagana waxaa lagu xukumay laba sano xabsi iyo ganax marka bulshada reer puntland siba waalidiinta waxaan oga degaya caruurtiina cishada haddaa cishan weydana ha ka daba imaanin kuwa kufsiga geysa iyo kuwa moobaylada furtada halkani ma ahan baadiyaha dalka hindiya oo qolyaha dabka caabuda ay ku badan yihiin ee waaduleedka magaalada qardho ee dalka soomaaliya ciidamada biliiska ee ku dhaqma waxa loogu yeeray dimuqraadiyad ah ayaa arkay dad ayaga ka daran oo ka yaabiyey iyo wax ay la fajiceen kadib dabagal muddo qaatay iyo howlgalla habeenkii la gaatan soconayo ayay gacanta ku dhigeen dhallinyaro dab iyo asnaam kale caabudaya kuwaas oo sida ka muuqata raad raacay aflaanta shisheeye ee sida joogtada ah gudaha dalka looga daawado dhalinyarada oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa sidoo kale isticmaalaya waxyaabaha maanka dooriye oo kala duwan markii biliisku uu hareereeyey goobtii ay ku sugnaayeen wiilasha badankood ayaa baxsaday waxaana gacanta lagu dhigay mid ka mid a iyo gabdho tiro badan in gabdhaha soomaaliyeed iyaga oo sarqaansan oo rag la caweynaya ficilo kale oo diinta islaamka lidku ahna ku kacaya saq dhexe duurka lagu arko sow kama markhaati kacayso burburka akhlaaqda iyo sida dadka soomaaliyeed diinta islaamka looga fogeeyey waxa weeye halkaa waxa ku aragtaan gabdhaha tiradaale ee aad u jeedaan lagu hareeraysnaa biliisku waxa ay si faahfaahsan uga hadleen wixii dhallinyaradanu ay samaynayeen markay ay qabanayeen yuusuf baa la tumanayey waa kuwaas waa gabdho soomaaliyeedoo waxa weeye muxuu ahaa sharcigaa la horgeynayaa sharciga baa la horgeynayaa waxaan hadda ku soo dhowaynayaa taliya ku-xigeenka qaybta gobolka karkaar gaashaanla sare jaamac qaray halkan waxaa jooga bulshadii gabdhaha ahayd oo iyo bulshadii wiilasha ahayd waa aragtaan in dabkaasay shiteen wax diinta islaamka ka baxsan oo xaaraansan oo shareecadda ilaahay bannaanka ka ah oo qaynuunka islaamiga bannaanka ka ah oo wax kasta oo qawaaciina adduunka ka jira wax ka xaaraansan baa meeshaa ka soo intaasii kadib hablahan da'da yar ee baadiyoobay ayaa waxaa la saaray gaari shabaqla ah oo ciidamadu ay isticmaalaan si xabsiyada loogu dhaadhiciyo bal siday yihiin fiiriya ilaah wadaa weynoo waaxida soo gabdhahaa fiiriya dad baa korsaday dad baa guryo keensaday dad baa raajinsiiyey dad baa saawekeysiiyey haddana waxaanu saaraynaa shabaqlihii baanu saaraynaa indhergaradku waxa ay sheegayaan in maamulka iyo biliiska ka tirsanuba ay dhallinyaradani akhlaaqda markii hore kala diridheen iminkana ay eedeen u jeedinayaan maxaa yeelay iyaga ayaa hor istaagay in deegaanada puntland shareecada islaamka ee xumaanta suulisa lagu xukumo wakac isagoo daroobaystanoo derbi yaal oo xalaga gabar la kufsaday oo kulligood ayay bliisk wixii biliiska sheeganaya u tegayaan markaasay odhanayaan soo xirxirayaan maxaad ku xidheen halkaasay gabarhna ku kufsadeen khamrina ku cabayeen waa daroogaysan yihiin waa qaawanaayeen sex bay sameyn tanay samaynayeen waxaasay leeyihin waana meeshii ayagu ay ugu talagaleen moogta inay marhaan midhahaanay dhashay midhahana iyagaa mas-uulka ah marka waxa weeye waa sidaa micnuhu bileysku waxay u cayrsanayaan caruurta ee akhlaaq xumada ka dhacsan wixii ay ku sameeyeen midhaheedii weeye iyagaa mas-uulka ah dhallinyarada iyo bulshada inay saa u hallowdo o u baaba'do sababta waxa weye akhlaaqdii bay kala dirireen diintii islaamka akhlaaq ahayd diinta islaamkana way la dagaalamayaan isticmaalka maandooriyuhu hadba waxa uu kasii kordhayaa heerkii uu horay u joogay taasina waxa ay keenaysaa in bulshadu ay kusii hoobato boholo hor leh halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina weerar lagu dilay askar ka tirsan maamulka nusayriyada bashaar al asad ayaa ka dhacay waddanka suuriya weerarkan oo ahaa mid dhabagal ah ayaa waxaa loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidanka maamulka nusayriyada ee bashaar al asad kuwaasoo ku socdaalayay waddada weyn ee u dhow magaalada dayruzuur ee waqooyiga suuriya ugu yaraan siddeed iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidanka nusayriyada ayaa lagu dilay weerarkan iyadoona lagu dhaawacay tiro kale war ka soo baxay maamulka bashaar al asad ayaa lagu xaqiijiyey in siddeed iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay weerarka ilo kale oo xogogaal ah ayaa waxay xaqiijinayaan in tirada dhimashada ay ka badan tahay siddeed iyo labaatan ayna gaarayso afartan iyo laba askari ciidamada nusayriyada ayaa la kulma weeraro iyaga ka dhan ah kuwaasoo lagu gaarsiiyo khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa